أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه دون فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله yahay gabadha muslimadda ah shaqada ay u shaqo tagto guriga debaddiisa maxaa shuruudaho ku xidhan
Ah, jawaabtu waxay tahay gabadhu shaqada ay guriga dabaddiisa u shaqo tegayso shuruudda ku xidhan marka hore shaqada guriga ayaa gabadha loo diray waqarna fii buyuutikunna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyati luulaa guryihiinna ku nagaadaa ilaahay yidhi mas-uuliyadda guriga ayaa la saaray waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas'uulatun can raciyatiha Ee, bixitaankii wixii dan ahe laga maarmi waayo inay u bixi karto waa la sheegay qad udina lakunna an takhrujna lixaajaatikuna waa laydiin idmay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inaad danihiinna u baxda laakiin gabadhii marka waxa weeye mar walba inay dee iska socoto oo yacni waxa weeye gurigaba intay joogtaa ay yaraato dee way khilaafsan tahay sidii la amray way khilaafsan tahay masruufkuna wuxuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim marka masruufkii wuxuu saaran yahay ragga inay soo shaqeeyaan iyagay saaran tahay laakiin waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in dumarka qaarkood ninkii ka dhintay carruur agooni ku soo baxsatay ama waxaa dhici karta ninkii inuu dayacay oo yacni yadii markaa ay isxilqaanto istidhi ubadkani yacni markaa yaynay dee sidaa ku dhimane ubadka markaa wax u raadi oo dani ay ku qabsataa suuragal ah marka xaaladda caynkaasoo kale ah ama xaalaadkaa dani ay keensato ee, dumarkii shaqo waa samayn karaan laakiin shaqo ee, xaaraan koobsanaysa waa inay iska ilaaliyaan ama ikhtilaatkii ragga dhex galaan ama inay marka waxa weeye dee madaxba inay noqoto ay doonato ay tidhaahdo dee anigaaba madax noqonayo oo dee waaba issharraxaya oo ama xubin barlamaan baan noqonaya ama dee waxa weeye marka agaasimad baan noqonaya ama dee wasiirad baan noqonaya shaqooyinka noocaasoo kaliya shaqooyin dumarka laa'iqu ahoo u bannaan ma aha مع تحيات dumarka iyaga in la maamulo في منهج ayaa markaa ee, xaqoodu yahay ragguna ay wax maamulaan laakiin dumarku inay yidhaahdaan annagaa rag maamulayna tan noocaasi sharciga waa khilaafsan tahay waayo ilaahay waxau ihi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamuun waxaa laga qaadanayaa inay sultadiiyo awooddii iyo amarkii raggu leeyihiin qawaamadii iyo mas-uuliyaddii iyo maamulkii iyo amarkii ragga ayaa leh oo dumarkii maamula sidaas aawoodee mariinkii iyo masruufkii iyo meherkiiba ragguu saaran yahay ragga ayuu saaran yahay wuxuu ilaahay yidhi walirijaali calayhinna daraja waxaa laynoo sheegay dumarku taxta alamri inay yihiin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahuma taxta alamri dumarku inay yihiin baa laynoo sheegay kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni marka inay iyagu markaa ra'si ka yihiin meeshii oo madax ay ka noqonayaan oo sarraynayaan oo raggii ay noqonayaan taxta alamri sharcigii mid khilaafsan wey sharcigii mid khilaafsan wey wixii ikhtilaas shaqadii keensanaysa waa inay iska ilaalisaa shaqadii marka waxa weye dembi koobsanaysa waa inay iska ilaalisaa shaqadii khalwo koobsanaysa rag ay la gaar noqoto ama nin la khaali noqdo waa inay iska ilaalisaa yacni waxa weeye cawradeeda yacni mid ay asturmayso oo ay dhowrmayso ilaashamayso oo aynay waxyaalaha xaaraantaa ku dhex dhacaynin oo aynay dhex gelaynin oo aynay ku qaldamaynin oo yacni quutu daruuriga iyo waxyaalaha ay kala soo baxayso markay dani ku qabsatay tan noocaas iyadu waa u bannaan tahay wallaahu aclam